wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya cali xaaji aadan ayaa safaaradda dowladda china ku leedahay soomaaliya kala wareegay deeqda wa-ah iyo agab kale oo caafimaad munaasabadda lagu wareejinaya agabkan iyo daawada ayaa waxaa ku sugnaa safiirka dowladda china u jooga soomaaliya wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya uu weheliyo ku-xigeenkiisa iyo madax kale ku-xigeenka wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya maxamed xasan bulaale ayaa dowladda china uga mahad celiyay deeqdan waxaan kaloo soo dhoweynta maantaito ay daaran tahay in dowladda china ay nagu wareejinayso qalab caafimaad oo runtii fast aid kits ah oo loogu talagalay ummadda soomaaliyeed in wax looga qabto waxna loogu taro oo ku dhowaad kun fast aid kita oo markii labaad markii horena sidoo kale daawooyin intaa la eg ayay wasaaradda caafimaadka ku deeqeen waxaan rajaynaynaa deeqahaasna in ummadda soomaaliyeed sida ugu quruxda badan ay uga faa'iidaysan doonaan wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya cali xaaji aadan ayaa sheegay in agabkan sida ugu dhaqsiyaha badan loogu wareejin doono goobaha ay ka jiraan baahiyaha caafimaad booqashadani oo ay la socoto inay nagu wareejinayaan agab loogu talagalay gargaarka degdega ah hore ay halkan waxay noogu wareejiyeen ilaa saddex boqol item oo gargaarka degdega loogu talagalay annagana aan kusii wareejinay ciidanka xoogga dalka maanta qayb kale ayay noo keeneen ay nagu wareejin doonaan waan ugu mahad celinaynaa wada shaqaynta wanaagsan iyo taageerada ay siiyaan dowladda soomaaliya gaar ahaan sektorka caafimaadka waan ugu mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa taageeradaasi inay sii noqon doonto si mid xoogaysata oo ay sii kordhin doonaan wada shaqaynta dowladda china waxay caan ku ahayd weligeedba inay taageerto dowladda soomaaliya gaar ahaan sektorka caafimaadka si kastaba dowladaha soomaaliya iyo china ayaa waxaa ka dhexeeyey xiriir iskaashi oo ku dhisan is-afgarad iyo wada shaqayn kaasi oo ah mid soo jireena